bismi illaahi raxmaan raxiim kulanti wanaagsan dhegaystayaal meel walbo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijka xulashada daljir waa maalin sabti ah taarikhduna ay ku beegan tahay saddexda bisha disembar sannada labada kun iyo lix iyo tobanka barnaamijka xulashadoo idinka imaanaya magaalada kismaayo waxaa maanta idiin sahashay shirkadda isgaarsiinta ee golis ka codsanaynaa dad soomaali ah iyo guryo soomaaliyeed oo daatay baan nahay inaad noo roonaataan oo sidaa kuwaanan la amnay kuwo ka badan noo keentaan baan gurmad biyo dhaamis ah oo ka bilowday waqooyiga galgaduud iyo diihaalka abaarta ee deegaanadaasi oo gaaray heerkii ugu darnaa abaarta ku dhufatay burtinle oo aada looga dayranayo ujeeddada safarkeegu waxay ahayd inaannu istaagno saldhig kasta iyo hug kasta ee ciidanka booliiska si aan u ogaanno tayada iyo tirada ciidanka booliiska waajibaadka uu gudan karo si aan isku fahamsiinno ciidanka booliiska iyo shacbiga iyo qiimeyn lagu samaynayo ciidamada biliiska ee puntland musuq maasuq hare iyo doorashada aqalka hoose ee galmudug iyo qayladhaanta qabaa'ilka oo aad isku soo taraysa marba marka ka dambaysa garawe oo horumar ka samaysay kobaca dhaqaalaha iyo wax soo saarka la xidhiira shirkadaha iyo warshadaha guddiga komishinka doorashooyinka somalilan oo shaaciyey isku shaandhayn ay ku sameeyeen xubnaha guddiga ee gobollada somalilan iyo qodobo kale oo quseeya arrimaha soomaaliya marka horese ku soo dhowaada warkii dunida iyo maxamuud cabdi ibraahim
mahadsanid kooshin guddiga doorashooyinka dadban ee sanadkan ayaa waxay sheegeen in doorashada madaxweynaha iyo guddoomiyaha baarlamanka ay dhacayso ka hor sanadka cusub ee labada kun iyo todobaiyo toban oo ay maalmo ka harsan tahay guddoomiyaha guddiga doorashooyinka dadban abukaati cumar maxamed cabdulle ayaa waxa uu sheegay in la diyaariyey xildhibaanadii ugu badnaa ee qorshihii loogu talagalay inay ku qabsoonto doorashada hoggaanka dalka cumar dhagey waxa uu sheegay in doorashada sanadkan ay dhici doonto ka hor sanadka cusub ee labada kun iyo todoba iyo toban isagoona tilmaamay in wax walba oo doorashada la xiriira hadda ay diyaar yihiin isagoona xusay in xildhibaano badan laga soo doortay gobollada kala duwan ee dalka soomaaliya walow ay harsan yihiin wakiilada somalilan ee baarlamanka doorashada madaxweynaha ayaa marar badan dibudhac uu ku yimid waxaana guddoomiyaha guddiga doorashada uu sheegay hadalkan oo kale kadib kulan ay wada qaateen wakiilada beesha caalamka iyo guddiga doorashooyinka kaas oo ka dhacay xarunta xalan ee magaalada muqdisho ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid ayaa waxa uu shaaciyey in dalka soomaaliya u baahan yahay isbeddel dhanka hoggaanka kadib markii uu la kulmay xildhibaano lasoo doortay cumar cabdirashiid ayaa hadalkan ka jeediyey magaalada kismaayo markii uu la kulmay xubnaha aqalka sare ee maamulka jubbaland matalaya xildhibaanada aqalka sare ayaa waxa uu u sheegay ra-iisul wasaaraha in loo baahan yahay inay eegaan hoggaanka dalka iyo sida uu shaqeeyo kadibna ay la yimaadaan isbeddel hoggaamineed sidoo kale waxa uu ballanqaad u sameeyey xildhibaanada uu la kulmay isagoo sheegay in haddii madaxweyne loo doorto wax badan uu ka qaban doono marxaladda dalka afarta sano ee soo socota qorshayaasha uu la imaanayo waxaa ka mid ah sida uu yidhi shaqo abuur loo sameeyo dhallinyarada cumar cabdirashiid ayaa waxauu ahaa musharax madaxweyne waxaana isbaysi uu leeyahay madaxweynaha koonfur galbeed oo isaguna doonaya xilka madaxweynaha soomaaliya sida wararku ay sheegayaan laba wiil oo soomaaliya oo walaala ayaa lagu dilay magaalada stockholm ee dalka sweden xalay saacaddu markay ahayd sideedii saqda dhexe iyagoo fadhiya baar lagu qaxweeyo oo ku yaala goob soomaalidu ay aad ay ugu badan tahay lana yidhaahdo rinkibi warar aynu helayno ayaa sheegay in labadan walaalaha ay iska fadhiyeen baarka kadib ay halkaasi kusoo weerareen dhallinyaro kale oo lagu qiyaasay labaatan ilaa iyo shan iyo labaatan kuwaas oo ku uweedsanaa bastoolado khasaaraha goobta ka dhacay ayaa ah labadan wiil oo labadan wiil oo isla goobta ku geriday iyo mid kale oo dhaawaca kaas oo loola cararay cisbitaal ku yaala meel aan goobta ka fogeen askarta magaalada stockholm oo isla markiiba goobta yimid ayaa baadigoob ugu jira gacan ku-dhigliyayaasha kuwaas oo la sheegay inay ku baxsadeen gaari yar oo midabkiisu yahay caddaan dhibaatada dilka iyo dhaawaca ayaa iska caadiya maalmahan dambe kuwaas oo dhallinyarada qaarkood ku ubaysan yihiin bastoolado maalinta cad siiba xaafadda rinkebi iyo nawaaxigeeda ay ka geystaan madaxweynaha dowladda puntland cabdiweli maxamed cali gaas iyo wafdi hogaaminayo maalmihii ugu dambeeyay booqasho rasmi ah ku joogay dalka shiinaha ayaa mas-uuliyiinta statetka lagu magacaabo sho sojan waxay dowladda puntland ay ugu deeqeen riiga ceelasha biyaha qoda mas-uuliyiinta statetka seyshan ayaa ballan qaaday inay ka qayb qaadanayaan xaaladda biyo la-aanta ee sababtay in abaaraha ka jira puntland ay soo noqnoqdaan waxaana ay sheegeen in si deg deg ay usoo dirayaan qalabka riiga ceelasha biyaha qoda oo dhammaystiran iyo sidoo kale koox khubro ah oo u kuragasho sida looga faa'iidaysan karo biyaha la helo xilliga roobabku ka da-aan deegaanada puntland sidaasna waxaa lagu sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxweynaha puntland war-saxaafadeedka ayaa sidoo kale waxaa lagu sheegay mas-uuliyiinta gobolka sayjaan in ay la galeen madaxda puntland heshiisyo ku salaysan dhinacyada maalgashiga waxbarashada tobabarka xirfadaha iyo iibka kalluunka howlahaas oo si dhaqso ah loo hirgelin doono dhinaca kale madaxweynaha puntland iyo wafdiga hogaaminaya ayaa waxay kulamo kala duwan ay la qaateen mas-uuliyiinta gobolka zayjian waxaana ay ka wada hadleen sidii loo hirgelin lahaa maalgashi dhinacyada kaabayaasha dhaqaalaha iyo kobcinta dhaqaalaha deegaanada puntland waxaana sidoo kale ay isla soo qaadeen arrimaha doorashooyinka ka socda guud ahaan soomaaliya madaxweynaha puntland ayaa waxa uu iminka soo gaaray magaalada nairobi ee xarunta dalka kenya iyadoo la filayo maalmaha soo socda in dib ugu soo laabto puntland dalka kenyana kadib markii saraakiisha ciidamada booliiska maalmo ka hor ay soo saareen digniino ammaan ayaa ciidamada dowladda kenya waxay baaritaano ay ka wadaan degmada mandheera iyo deegaanada kale ee ku xeeran saraakiil u hadasha ciidamada kenya waxay sheegeen in baaritaanadaasi lagu baadigoobayo xubno al-shabaab ka tirsan kuwaas oo marar badan weeraro dhabagala u geystay ciidamada kenya taliyaha ciidamada booliiska degmada mandheera ayaa waxa uu sheegay in ururka al-shabaab ay weeraro ay ka geysteen deegaanada dhaca dhanka xuduudda ciidamadoodana baadigoob ay ugu jiraan ururka al-shabaab ciidamada kenya ayaa waxay sheegeen taliyaha inay qabteen ragga lala xiranayo in al-shabaab ay gacansaar la leeyihiin kuwaas oo ku dhuumaalaysanaya deegaanada mandheero ku teesan madaxweynaha la doortay ee dalka maraykanka donald trump ayaa markii ugu horreysay waxa uu si toosa ula hadlay madaxweynaha dalka taiwan iyadoo xiriirka siyaasadeed ee dowladaha maraykanka iyo taiwan uu goonaa tan iyo sanadkii kun sagaal boqol sagaal iyo toddobaatankii waxaana labada mas-uul ay ka wada hadleen sidii xiriirka go-aan dib lagu soo celin lahaa master trump oo dhowaan ku guulaystay doorashada madaxtinimada dalka maraykanka ayaa master teze ingwen oo ah haweeneyda hogaamiyaha ka ah taiwan waxay ka wada hadleen arrimo la xiriira siyaasadda dhaqaalaha iyo amniga labada dhinac ee maraykanka iyo taiwan waxaana sidoo kale dhinaca wadahadalkaasi ka hadlay oo si weyn ugu carooday dowladda china oo iyada u aragta taiwan inuu yahay gobol goonigoosad oo ka tirsan dhulkeeda wasiirka arrimaha dibadda dalka shiinaha wang yi haas ayaa ku gacan siray wadahadalladaasi warkii oo kooban oo qayb ka ah barnaamijka xulashada daljir waanag intaas aan iminka dib idin ku celiyo qaybaha kale ee barnaamijka iyo maxamed cabdulaahi kooshin oo barnaamijka nooga soo tabinaya magaalada kismaayo
adeega taaj ee shirkadda golis waxaa lacag ugu diri kartaa dibadda moobilkaaga adna lagaaga soo diri karaa waa fududeeyaha biilka iyo dhaqaalaha reerku ay isweydaarsadaan xawaalada taaj waa habka ugu casrisan uguna fudud ee qarnigan macbiilkuna uu ku faraxsan yahay haddaba si aad u dirto lacag dibadda ah ama dalka isticmaal adeega taaj adoo maraya wadadan fudud si aad xawaalada dibadda ugu dirto gal akoonkaaga sahalka kadibna dooro toddoba oo ah lacag dirid kadib waxa aad ka doorataa laba oo ah xawaalada dibadda ah kadib waxa aad doorataa laba oo ah taaj international faahfaahin dheeri ah booqo dhammaan xarumaha shirkadda golis si aad uga hesho xawaaladda siddeetan iyo laba labaatan iyo kow soddon ama hal labo hal aynu ku bilaabana sida aad ku maqlayseen qodobada barnaamijkeenna waxaa ka sii daraya xaaladda abaarta ee ka jirta deegaanada soomaaliya meelaha aadka u daran ee abaarta ba aan laga soo sheegaya waxaa ka mida xilligan gobollada jubbooyinka gadow puntland iyo galmudug sidoo kale somalilan ayaa iyana aada looga dayranayaa burtilna waxay ka mid tahay gobolka nugaal waxaana ka taagan qayladhaan aad u daran oo la xiriirta diihaalka abaarta oo sababay dhimashada dad iyo duunyaba maxamed diiriye ciise laba tiro oo araya ayuu ku dhaqan jiray deegaano ka mid a bariga degmada buurtinle ee gobolka nugaal waxaana iminka u soo haray labaatan neef oo qura maxamuud cabdi ibraahim ayaa radka telefoonka kula xiriiray ugu horreyna weydiiyey xaaladda abaarta iyo xilligan waxa ay dareemayaan
walaal waan salaamayaa raado daljir iyo dhammaan shaqaalihiisa sida aad ka warhaysaanba deegaanka waxaa ka jira abaaro iyo biyo la-aan muddaba soo hayey runtii habeen dhaweyd waxay xoogaa qaboojin ay qabatay buuraha dhismad meel la yidhaahdo oo xaarxaarka iyo ilaa burtin xagga uga rogan mana ahayn meeshii xooluhu ay joogeen runtii biyo laga cabay oo booya laga dhaamiyeyna ma aysan jirin weli kulaylkii jilaalkii aad buu jira xoolihii way la-aanayaan biyadaantii waa jiraa haddee waxaan dawladda iyo dhammaan muslimiinta iyo dadka reer buursilaba awalan horta waxaan u qayla dhaaminaynaa allah subxaana watacaala isagaa baahi biin kara baahida jidha laakiin in ay dawladdu iyo hay-adaha ku shaqada leh arrimahaas inay soo dedejiyaan dadka waxay u hayaan la soo gaarsiiyaan walow ayaan dhaweyd qoondayn ay dawladdu samaysay welina aan waxba naga soo gaarin arrintaasina waxaan rabnaa inaan gaarsiino fariintaas in xaaladdu ay sii xumaanayso xooluhuna la-aanayaan dadkuna khatartiisa ay leedahay ayna soo gaarsiiyaan biyo iyo daad wixii la heli kara arrimahaasaan rabaa inaan meelo fog fogna aad bay jirtaa deegaankaani afartan iyo ilaa iyo laba afartan iyo laba tuula laga xukub ah sidaad ka warhaysid meelo aada u fog fog baa jira annagu dadaaladii aan samayna waxaa kamid ahaa ceylkii jalameed oo hay-adda islamic relief ay qoday runtii waa uu xornaa dadaal dheer ka bacdi garow aanu tagnay waan kasoo qaadnay waa gartay haddana waa mid shaqeeya ceylkii waana diyaar laakiin boyadaha dhaqaalihii lagu dhaamin lahaa ma hayno arrimahaas waxaan mar labaad iyo mar saddexaadba dawladda iyo hay-adahaba ka codsanaynaa inay soo gaarsiiyaan qoondadii loogu talagalay degmada xaaladdu maadaama ay sii xumaanayso waa garta maxaa kamid a marka baahida ama dhibaatooyinka ee hadda haysata dadka xoola dhaqatada baahiyaha waxa weeye dadkii xoolihii intooda badan way ka baxeen hadda waxaa noo yimid xafiiska nagu soo booqday nin boqol iyo konton neef isbuucii hore lahaa ay u noolaayeen toddoba neef iyo carruurtiina kala soo qaxay meeshii waa lacle aagisii ahayd sidaasoo kaleeto xoolihii u baaba-ayaan halkaa waxaan ku xaraysan loo dhowrkadina oo laga soo raray halkaa iyo karakarfood meel dhow oo yaantii hore xoogaa midhaa laga helay waxay waa iska soo rareen iyagoo aan wax biyo iyo baada midan hayn waxay ku xariirsan yihiin magaalada duleedkeeda wax la siiyo haba yaraatee ma jiraan dadkii kulli bacay ka wada samaysteen magaalada hareeraheeda oo waxay isaga soo hayaan miyigii maadaama xoolihii ay ka baxeen dadka inta dhiman iyo xoolaha inta dhimanba waxaa la rabaa in sidii loo badbaadin laha allah subxaana watacaala baahidaa biin kara in maaragtay laga qayb qaato oo weliba dawladdu mar labaad iyo mar saddexaad fariintaas waan u dirayaa inay ka qayb qaataan in ilaayo hadda wax na soo gaaray oo biadhaamisa haba yaraatee ma jiraan silana deegaan aada u ballaaran bay laga xukumaa hadda waxaanu rabnaa qoondadii iyo wixii dadka ay dadku awoodi karaanba in lasoo gaarsiiyo deegaankaas guddiga gurmadka waraha puntland dhowaan biyodhaamin ayay ka wadeen deegaano kala duwan oo ka tirsan puntland wax xiriir oo aada la samayseen ma jirtaa xiriir waan la samaynay gobolkii baanu tagnay shirkii ka dhacay oo wasaaradda iyo gobolka ka dhacay intaba waanu tagnay laakiin ilaahi hadda waxna soo gaaray ma jiraan hay-adihii ay gobolku nagu reebeen waxba nama soo gaarsiin waxaad moodaa marka in dibdhac weyn jiro dadka waxaan leenahay lasoo gaarsiiyo wixii loo qondeeyey maadaama dhibaatooyin ay jiraan sida aad sheegayso maxay tahay marka sababta ilaa iyo hadda dadka dhibaatada ay haysato wax loo gaarsiin laayahay ee deegaanka adigu aada xukunta ku sugan wallahi waa iska farsamaa waa laga yaabaa cilad farsamo inay iska jidho laakiin wax kastoo jiraba waxaanu jecelnahay dadkii in wax la gaarsiiya ay u baahan yihiin wixii la awoodi karo haddii waxaan la awoodi karin in la isweydiiyo maahan marka arrintaasi fariintaasi saasaan u dirayaa
waa gartay dadka ilaa iyo hadda maamulkeeda degmada muxuu u qabtay marka dadkan soo xaroonaya ee degmada xilligan ku sugan anagu wixii tabarta yadahay waa qabanay waxba hadda ka xagran mayno waxaanu samaynay kormeer dadku meelay kusugan yihiin goobahay kusugan yihiin tilikoobkooda rasmiga ah siday u kala baahi badan yihiin tuulooyinka siday u kala mudan yihiin intaasoo dhan waxaanu samaynay timamka caafimaadka aanu kaxaynay dad badan oo xabukaan xanuunsanaa waa lasoo daweeyey haddana waxaanu u samaynay guddiyo kormeera iyo kuwo wixii yimaada qoondeeya iyo kuwo bahda caafimaadka horena u dabiibay haddana standby u ah dawooyinkii iyo wixii loogu talagalay intaba waa lasoo diyaariyey haddii xaaladda xumaato marka waxaasoo dhan waxba bini aadan tabartiisu waxbama tarayso ilaahay subxaana wataala dhowr jeerna roobdoob waanu samaynay wiig dhaweed iyo kii kasii horreeyey intaba waanu sii wadi doonaa allah ka quusan mayno waa garta marka waa tahay waa tahay guddoomiye ilaa imise ayay gaarayaan marka dadka hadda telekoobka aad ku samayseen ee soo xarooday wallahi dadku way badan yihiin runtii ilaa iyo hadda konton qoys baa soo gaaray magaalada iyo tuulooyinka sidaan ku wahayna laakiin way sii badan karaan oo dadka weli xoogaa u haray iyay iska naftay weheshanayaan laakiin dee marakan waxay u baahan tahay tirakoobkaas oo waxaa kasii muhiimsan wixii la heli kara in la gaarsiiyo
waa garta waxyaabaha ay hadda sida aadka ugu baahan yihin maxaa ka mid a
biyo biyaha uga horeeya daadna waa waa loo baahan yahay maadaama dadku de wuxuu ku noolaaba xoolaha ay ahaayeen xoolihiina qaarra dhamaadeen qaarra hadda ay liitaan biyo iyo baad baa loo baahan yahay
maxamed diiri oo maxamed cabdi ibraahim u warramaya ayuu kaasi ahaa dhanka galgaduudna dee haalka abaartu waxaa xilligan ay maraysaa heerkii ugu sarreeyey gurmud biyo dhaamis ah ayaana barbar socda sida warkan ka soo jeedinayo cabdwaaq stuudiyaha raadiw daljar ay ku leedahay waryaheenna ayaan la cabdulaahi jaamac marka aad maqasho abaar ama aad aragto waa laba aan islahayn indhahaygu waxa ay qabanayeen xulo ay ka muuqato macluusha ay ka dhaxleen abaarta iyo qaar abaarta darteed u laaday sidoo kale dadka haba u darnaadeen dadka jilicsan sida haweenka iyo carruurta ayaa ahaa kuwo ay raad ku yeelatay saamaynta abaarta ee laga dhaxlay roob la-aanta haddaba iyadoo taasi ay jirto ayaa jaadiyadda alraxma ee ku dhaqan qurbaha kana soo jeedaa deegaanada waqooyiga gobolka galgaduud waxa ay bilaabeen biyodhaamin ay ku caawinayaan dadka iyo duunyadu ay saamaysay abaarta ee waqooyiga gobolka galgaduud waxaana wejiga hore ay booyado biyo ah gaarsiiyeen xoolodhaqatada ku dhaqan tuulooyinka daarusalaam haambeyle dafle iyo geednaagood oo magaalada caabudwaaq kaga kala beegan galbeed waqooyi iyo bari dadka la gaarsiiyey biyahan oo qaarkood ay sheegeen in ay dhowr tiro oo xoolo ah ay ka laadeen ayaa u mahad ceshay jaaliyadda alraxma ee biyahan soo gaarsiiyey iyagoona sidoo kale codsi u diray jaaliyadda in ay sii laba jibaaraan u gargaaridda walaalahooda ay abaartu saamaysay lix abaarood baan joogado tan oo kale ma arag xoolo baqbakti haya weli ma arag xoolo iska tuugan oo waxay cunahayaan la arag ma arag oon caws la lahayn naqna lahayn biyaha ugu horreeyey anigoo jooga reer daarasalaam la yidhaahdo ariga ari ugu horreeyey kii ku xigay baan ahay ilaahay baan mahad u celinahayaa hay-addii biyaha noo keento awlraxmo iyo ragga ka shaqeeyeyna mahad baan u celinahayaa waxaynu ka codsanaynaa dad soomaali ah iyo dunyo soomaaliyeed oo daatay baan nahay inaad noo roonaataan oo sidaa kuwa raro amnay kuwa ka badan noo keentaan baan idinka codsanaynaa aayadda arxamo oo biyaha noo keentay biyihii way noo keeneen dad iyo dunyo waxaan ag taagannahan ilaahay unbay leeyihiin waxaan codsanaynaa wixii aan u baahanna kale noo keenaa deegaankan iyo saamaynta iyo abaartu geelaa wixii ilaahay ummadda siiyo ugu cuslaa uguna tabaroonaa asaguna wuuna baxay waana baxaya waana fadhiyaa horta mahad guud ilaah baa mudan midda gaar ahaaneedna waxaa mudan jaaliyadda noo keentay biyaha ee alraxmo waxaan ugu baahnayn aad baan ugu baahnayn dee meelaan biyo joogin barakaba ma laha annagu dad abaaraysan baan nahay waxay noo awoodo baan u baahan nahay hadday raashin tahay hadday daawo tahay hadday daryeel kala tahay wax walba waan u baahanaa ari badan baan lahaa arigii hadda wax yar oo aan basar lahayn baa ka haray meeqa tiraad ariga ilaa lix tiro u ahaa ilaa hadda ka nool marka ilaa saddex tiro oo iyo bar arigu waa ka baxday waxa kalena caaqibo ma leh saddex boqol iyo konton neef weliba waa ka badan yahay laakiin wax kalena rajo ma leh maxay isku jiraa marka xoolahan aad leedahay waa iga laadeen waa fiyo iyo idaba wey baahi iyo oon baa laayey jaaliyadda alraxmo inay naga gacan qabato baahida jirta oo biyole oo xanuun leh oo wax kastaba leh ilaahay baa mahad leh waxaanu mahadna celinaynaa jaaliyadda alraxma walaalayaashaan waxaa weeye abaar baa aad iyo aad dadka iyo duunyadaba u saamaysay dhibaato fara badan baa ka jirta raashin male biyo male baa kale male xooluhu way bakbakti hayaan waxaan walaalahay jaaliyadda alraxma ka codsanaynaa inay noo soo siyaasaan biyaha raashinka daawada wax kasteeta dhibaato badan iyo xanuundaad hayt oo dadii duunya bile walaalahay alraxma walaalahay alxamdulilaahi anin gurmud iyo dhanka mahad elyahayn mahad billahi aan mahad elyahayn
si kastaba ha haatee tallaabadan ay walaalahooda abaartu saamaysay ay ku caawinayaan jaaliyadda alraxma ayaa ah bilow kudayasho mudan ilaa cabdulaahi jaamac redio daljir magaalada caabudwaaq barnaamijkii xulashada daljir oo idinka imaanaya magaalada kismaayo ayaan weli bartanka uga jirnaa adeegga ila dhegayso iyo shirkadda golis telecom adeegga ila dhegayso waa adeeg macaamiisha u sahlayay in loogu baahiyo fariimahooda oo cod ah meeshii sms loogu baahin jiray waa wicid golis samaynayso oo markii aad qabato aad cod maqlayso nambarka hal laba hal haddii uu ku soo waco dhegayso farriinta laguu gudbinayo dhegayso dhaga u yeelo si aad dab ahaan uga bogato dhadhanka farriinta iyo dhambaalka ay xambaarsan tahay hana dhaafin adoon dhegaysan adeegeela dhegayso dhabtii waa adeegaad kaga dhergayso dhambaallada farriineed ee khuseeya dhammaan noloshaada adeegeela dhegayso yuu ku dhaafin macmiil ee dhankaaga adkee oo dantaada kaga dhabe adeegeela dhegayso tirakoob iyo qiimeyn ayaa lagu sameynayaa ciidamada biliiska ee puntland taliyaha guud ee ciidamada biliiska ee puntland cabdiqaadir sharaef faarax ereg iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa booqasho waxa ay ku kala bixiyeen xerooyinka ciidamada biliiska ee gobollada nugaal karkaar iyo bari waxaana ugu dambeyn lagu soo dhoweeyey kuliyadda tababarka ciidamada biliiska soomaaliyeed ee carmo taliyaha kuliyadda carmo muuse axmed cabdiraxmaan muuse xasaasi ayaa kelmad soo dhoweyna ka jeediyey kuliyadda dhexdeeda kadib xilli wafdigaasi ay halkaasi ku soo dhoweynayeen waxaa maanta sharaf weyn noo ah inuu booqasho loogu yimaado taliyaha ciidanka booliiska puntland jenaraal ereg iyo wafdi ballaaran uu hogaaminayo kuwaasoo u socda diib habaynta iyo sharci ilaalinta ciidanka booliiska soomaaliyeed meel kastuu joogo waxaan taliyaha ciidanka booliiska si ku soo dhoweynaynaa kuliyadda ciidanka booliiska soomaaliyeed ee carmo oo taliyuhu arkay ishiisana kaga bogtay wanaagga iyo waxtarka ciidanka kuliyadda ku sugan ay fidiyeen muddadii halka sano ahayd oo ciidanka ay joogeen kuliyaddan taliya waxaan kaaga warbixinaynaa kuliyaddan waxaa jooga ciidan isku duuban oo midaysan oo ka kooban dhammaan bulshooyinta soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waa ciidan shanta soomaaliyeed ka kooban waa ciidan dhammaantood u hagarbaxay inay muujiyaan bilicda iyo waxtarka wanaagga iyo qiimaynta kuliyadda carmo ay leedahay maadaama kuliyadda carmo ay tahay kuliyadda labaad ee ciidanka booliiska soomaaliyeed ama kuliyadda koowaadba ay tahay waxaan rabnaa inaan kuu bayaanino waxtarka ciidanka kuliyadda jooga faa'iidada ay u leeyihiin ciidanka booliiska soomaaliyeed kuwaasoon weli aanan ka hayn qof dhaqan celin loo sameeyo qof akhlaaq xumo loo sameeyo qof dishbiliin xumo loo sameeyo waxaan filayaa muddada kuliyadda aan joogay waxaan kuu keenay dhowr askari oo ayaguna aan ku ganaacnay amar diidda aan sidaa u badnayn oo ahayd ari xerada soo gala keliif intaasaa dembi u ahayd askarta intaas dembi uga dhigin dembi weyn oo amar diidaa oo sarkaal laga amar diidaa ma dhicin dembi laga amar diidaa kala sarraynta isbitoore ilaa dable oo isku xiran yihiin oo si toos ay u kala qaataan waxaan rabnaa kumande sidaad nala ballantay oo ballantaadu ahayd oo ahayd waxaan ku dhaqayaa ciidanka booliiska puntland sharciga inaan hogaaminno annaguna sharciga wakiilkaaga noqonno maadaama aan ahay sarkaalka wakiilka kaagaha kuliyadda ciidanka booliiska soomaaliyeed isla markaana ah ilaaliyaha sharciga kuliyadda waxaan kugu soo dhoweynaynaa kumand mar labaad kuliyadda ciidanka booliiska carmo oo aad aragtid maanta bilicda iyo quruxda kaaga muuqata waxaan u mahad celinayaa dhammaan taliyaha iyo ciidanka la socda dhammaantood waxaan salaan ayagana siinayaa saraakiisha iyo saraakiil xigeenka dableyda iyo alifleyda ka tirsan kuliyadda ciidanka booliiska soomaaliyeed ee carmo oo aan leeyahay waxaan rajaynaynaa wakhtigaan wakhtigiisa kale taliyu booqashada inuu ugu yimaado inuu la kulmo bilic tan ka duwan iyo siduu hadda noogu yimid si ka duwan oo kale oo farxad gelin ka dhataliya ciidanka booliiska aad baa mahadsantii taliyaha ciidamada biliiska ee puntland cabdiqaadir share faarax ereg ayaa dhankiisa sheegay inay ku howlan yihiin dhismaha tirakoobka iyo tayeenta ciidamada biliiska ee puntland bismillahi raxmaani raxiim waa mahadsan tahay colonel muuse taliyaha kuliyadda federaalka ee carmo waxaan kaloo mahad u celinayaa saraakiisha kuliyadda oo runtii qayb weyn ku leh bilicda iyo sharafta halkan ka muuqata waxaan kaloo u celinaya rabaa inaan salaamo dhammaan ciidamada booliiska ee ku jira kuliyadda carmo maantay halkan waxaan ku nimid booqasho gaaban anigaiyo saraakiil la socotay booqashayadu waxay ka soo bilaabatay garowe ujeeddaduna waxay ahayd inaannu tiro koobno muxuu ahaa aanu ogaanana wacyigooda iyo heerka ku sugan yihiin ciidanka booliisku waxaan ka soo bilownay qardho waxaan ku xijinay oo ay ku jireen ciidankii booliiska ciidanka taliska qaybta saldhigga qardho ciidanka birmadka qayb ka mida urur ka mid oo halkaa deganaa saldhigga xumbays waxaan kaloo soo marnay rugta booliiska ee la yidhaahda celey waxaan kaloo soo marnay iyaduna degmada la yidhaahdo waaciye waxaan kaloo soo marnay alxamdulilah waxaan soo marnay oo kale saldhigga carmo haddana waxaan maraynaa kuliyaddii ujeeddada safarkeega waxay ahayd inaanu istaagno saldhig kasta iyo rug kasta ee ciidanka booliiska si aan u ogaano tayada iyo tirada ciidanka booliiska waajibaadka uu gudan karo si aan isku fahamsiino ciidanka booliiska iyo shacbiga inaanu u sheegno ku wacyigelino ciidanka booliisku inay yihiin shaqaalaha u shaqeeya shacabka puntland ee aanay ahayn cadow ka shaqaysta ciidanka puntland inaanu ka samayno laamo community bolicin ah ee shacabka ka samayna inay la shaqeeyaan ciidanka booliiska si loo ilaaliyo nabadgelyada iyo nafta iyo maalka shacabka puntland runtii waxaan aad uga mahad celinayaa quruxda iyo bilicda ka muuqata kuuliyadda carmo kuuliyadda carmo saad la socotaan waa heer federaal kuuliyadda kaariye jenaraal kaariye kaahiye ee ku taalla muqdisho awalna dhihi jiray scola bolisia iyo kuuliyadda carmo labadaa kuuliyadood ayaa waxay yihiin federaal waxaan rajaynaynaa sidii ballanqaadku ahaa inaannu heli doonno isteediyadu inay helayaan kuuliyada tababar oo ayaga u gaara ama dugsiya tababar u gaara oo ciidamada ku tababartaan kuuliyadana ay noqoto kuuliyad federaalah oo dhammaan lagu tababaro ciidanka booliiska federaalka soomaaliya intaa kadib qorshayaal muhiima oo hadda noo socda aan ka wada hadalay taliyaha dugsiga kuliyadda sida ugu dhaqso badan waxaa soo geli doona difacooyin kala duwan waxaa ka bilaaban doona difacooyinka asaasiga ah ee ciidamada waxaa ku xigi doona intermedian system wax la yidhaahdo oo level intermedian level waa levelka dhexe waa saraakiisha muxuu ahaa xidigle ilaa kabtan iyo levelka la yidhahdo advance oo ku xigi doona isaguna sida noo ballanqaaday unodc oo ah gaashaanle ilaa gaashaanle sare inay ku tababartaan halkan koorsooyin gaagaaban iyo kuwa dhaadheer lagu bixin doono in lagu bixin doono leyli saraakiil tababarkooda lagu qabanayo ay furin doonaan macalimiinta gudaha iyo kuwa dibadda labaduba waxaanu ku jirnaa dibudhis iyo abaabul ciidanka booliiska ah waxaana rajaynaynaa sida wakhti dhaqsa badan inuu wejigu maanta leeyahay weji aan ahayn inuu yeelan doono ciidanka booliisku ilaa iyo dhowr iyo toban brogram baa hadda noo socda taliyaha culimmada biliiska ee puntland ereg ayuu kaasi ahaa doorashada aqalka hoose ee ka socota magaalada cadaado ee xarunta kumeel gaarka ah ee maamulka galmudug ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey aada u curyaantay waxaana ay la curyaantay isqabqabsi ka yimid iyo musuqmaasuq la sheegay beelaha cabashada ugu badanna waxa ay ka imaanaysaa beelaha iyagoo farta ku fiiqaya mas-uuliyiinta galmudug inay faragelin xoogan ku hayaan kuraasta aqalka hoose ee beelaha afar ka mid ah beelaha dega deegaanada waqooyiga galgaduud ayaa la sheegay in aad loo hagaldaaciyey kuraastooda nabadoon axmed cabdinuur oo ka mid ah beelahaas ku haysta kuraasta ayaa isagoo cadaalo ku sugan waraysi waxa uu siiyey raadiyo daljar waxaana uu si aada u dhaleeceeyey madaxweynaha galmudug cabdikariim xuseen guuleed iyo ku-xigeenkiisa carabay nabadoonku waxa u warramay waryaheena bismillahi raxmaan raxiim meeshaan isjiidjiid badan baa ka jira kuraastii mareexaanka hal kursi oo wagardhaculee ma leedahay ma ahaana saddexdii kaleba isjiidjiid baa ka jira dadkuna waa isku maandhaafsan yahay qof gar leh oo oo oo cadkiisii ku dirirayo iyo qof cad xaqdarraad doonayo labadaba waa isugu jiraan ma garata haye
marka saddexaas kursi baa hadda macnaha ee isjiidjiidku ka jira ayaan weli dhan u dhicin
saddexda kursi yaa leh markaa
mid waxaa le bahwiye midna bahogaadeen midna celin iyo reer sila xuseen iyo reer cismaan iyo hurmudug afartaas maadeeraha ka dhexeeyaan waayahay labadan kursi ee beelaha halka ay u leeyihiin marka laga soo kaco kursigan afarta beel ka dhexeeyaad ii sheegtay isagu tafaasiil iga sii siduu ugu qaybsamayaa ama uu uga dhexeeya afarta beel
wuxuu uga dhexeeya adeer maraxaan wuxuu leeyahay wax qayb buu leeyahay soo jireen weeye siddeetan iyo saddex sannadood buu ku qaybtamayey wax kasta oo soo dhex mara lur iyo naxfiba waaxda ku isticmaalaa waaxdaasuu wax ku qaybsadaa sidaas horta weeye wax qaybta mareexaan midda kale hadda ka hor baa kursigan la isku qabsaday xarta celiga reesiya xuseen baa isku qabsaday reesiya xuseen baa loo loo loo xukumay hadda ka hor baa mareexaan codsi reesiya xuseen isdhiibay oo waxaa la yidhi sanankaas furinta kismaayood ku jira yani ka codsanaynaa maadaama isku waxteen adinkoo laynii xukumay kursigii sidaasuu nimankaa gacantooda ku galay waxay ka dhigteen wax ayagu ay leeyihiin waxay macnaha dadkuna wax qayb leeyahay waaxuu wax ku qaybsadaa waxay macnaha waxaa markaa weeye wixii markii ay labadii dowladood saddex dowladood bay haysteen gacantooda markuu galay maanta ilaahay keenay degaankaygii iyo gurigeygii war waxaan waxbaan ku leenahay baan nidhi annagaa iskale bay yidhaahdeen horta sida macnaha hadalku hadda u taagtaagan yahay sidaas weeye marka waana laysku haystaayo waa waa kula leeyahay iyo ilamadeed bay taagantay waayahay nabadoone haddii baad ii sheegtay in horey loo go'aamiyey in beel gaar ah kursiga la siiyo oo dhowr jeerna iyadoo ay qabanaysay kursigan mas-uuliyaddiisa hadda maxaa keena in beeshan kale ay soo baraarugto oo ay tidhaahdo kursiga waxbaan ka rabnaa mar haddii intaas ba ad aamusneedeen waxaa keenay adeer kursigaan hadda ka hor meelo fog fog baa lagu qaban jiray bogaadi baa lagu qaban jiray marka xarkadaa lagu qabtay xamar baa lagu qabtay nin magaxa dadka sheeganaya mas-uuliyad u sheeganaya oo ugaas u sheeganaya maalin walba u dhaxaayay maantana gurigii aan wada deganayn baa ilaahay keenay waxaan qabsan lahayn kursiga wagardhaceed kursiga bahogaadeen kursiga bahawiye waxaa dadkaasaan ku aabyoon lahayn oo qabsan qabsan ayaan qabsan lahayn waxaan waxbaan ku leenahay gooli bayna ku haysteen gooli bay ku haysteen ninkaasaana ugu dhici jiray maalin walba ma garat
waayahay haddii markii kursiga uu fogaa aad u dayseen beesha hadda mar haddii uu soo dhowaaday waa uu idiin macaaday sidaasoo lama dhihi karo
maya maya maya maya maya maya uma laandaynayna macnaha dhaxbay ku haysteen ninkaasaana u dhacayay ugaaska sheeganaya ninkaasaa u dhacayay oo annagana xoolnala ah ayagana u dhacayay haddeerna sidiibuu ula taagan yaho wuxuu leeyahay iyagaa leh annaguna daxalkaan ku dheganna waxaan leenahay waa wada leenahay ma garat ugaaska qayb baan leenahay feelaan leenahay sidaas weeye walaale sidaas weeye ugaaska waa ugaaskii beesha dabcan hadda isagu waxa uu ku doodayo idinku qalad haddii aad u aragtaan xitaa marka la eego isagu waxa uu ku doodayaa in beeshan kursigan ay weligeedba iyadu ku fadhiisan jirtay oo la isku afgartay isagu miyaanu xaq u lahayn in caddayntaas beesha ay wadato uu u xagliyo oo uu raaco
ugaas ma ahan adeer ninkaan ugaas ma ahan nin shaqaysanaya weeye nin kuraasta mareexaan dhibaatada mareexaan maanta haysa iyo isdilka iyo dhaxa iyo dhibaatada mareexaan iyo isku qabsiga mareexaan ummadda ilaahay maanta wuu ka ceebaysan yahay ninkaasaa kalifay asagaa isku diray asagaa isku dhaxhaya asagaa xaqgeeya dana uu leeyahay buuna ka dhex fiirsanayaayoo dan buu ku wataa ma ahan ugaas meelgaad meelgaadnimadiina wuu ku gabood falay ugaas ma ahan marka ninkaan saas weeye waayahay afar beel oo waax ahaan isxiga inuu kursiga ka dhexeeya ayaad ii sheegtay haddana laba beel ayaa ishaya labadii kale iyagu maxay ku tanaasuleen xaggee ka aadeen kursiga tanaasuli afarteedii afartii beeloodba waa haystaan afartii beelood labadan iyo labadii kale afartiiba waa waa haystaan afartiba waa haystaan
dhinaca kalena suldaan axmed xuseen xasan oo ka mid a waxgaradka beesha kale ee sheeganaysa kuraasta laisku haysto ayaa dhankiisa daljir u warramay waxaana uu ka jawaabay dooda nabadoonka oo isagu sheeganayay kursiga beesha
salaamayaa waan kadib kursigii annaga bool ahaan anuun ahayn khilaaskiisii sii adkaaday nimankii maamulka ahaa oo bilmudug ahaa madaxweynehi madaxweyne ku-xigeenka ahaa baana looga kaag waayey ayagoo shuruucdii lagu hogaansami waayey ugaaska iyo odayaalkii dhaqanka oo kursigaa beeshu iskalaha way u saxiixeen oo xayaanadkii dhammaan beeshu sida ay saxiixeen markii ay dowrka soo celiyeenna ilaa saddex afar jeer markii ay soo celiyeenna dacwadanadii waa gudubsanay waa furanay sidii sharciga ahayd guddiga khilaafaadkaan u gudubsanay guddiga khilaafaadkuna waa noo soo xukumeen xukunkaas waftigiisiina waa hor istaageen oo inay fuliyaan way dideen ayagoo awood maroorsi ay shaqadooda tahay oo waxay ixtiraamahayaan aan la arag oo cadaalad waxay ka samayn hayaan aan la arag oo wax walba dantooda iyo ingiriiska ay leeyihiin ayagoo ka hormarin haya ayay kursigaas hor istaageen ilaa iyo haddana waana waxaan idan yahay sharciyadiisuna waana dhammaystiray sidaa wuu waaya kursigaasu sidaa hadduu ku weyahaysiis halkaasay maraysa waayahay sharciyiintan aad ii sheegtay kasikow kursiga afar beel ayuu u dhexeeyaa oo hal waax wada ah ee idinku maxaad aaminsantihiin kursigan inaad idinku xaq u leedihiin ma sidaasaad aaminsantihiin
annagu waxaanu aaminsan nahay kursigaan inaanu annagu xaq leenahay beel ahaan wax wax la yidhaahdaana uusan shuqul ku lahayn wax gaaraan la yidhaahdana uusan shuqul ku lahayn kursiga waxa weeye waxaa lagu qaybsadaa hab qabiil waa kuraastii labada boqol iyo toddobaatanka iyo shanta soomaaliyeed ee afar dhibic shan loo loo qaybsaday meeshii soomaaliya wax ku qaybsatay qolada badi afar waxay qaybiil baa iskaaga qaadatay baan kaan baan ku qaadanay meeshaasaan ku qaadanay wax gaaraan igu soo raaxay maahan waxaan ku qaadanay forbinka fence iyo activis iyo wisir iyo aan meeshii aan mudaasha sida oo aan ka dhalanay siday wax u qaybsadeen daareed markaan ka soo waxanay sida ahaan ku soo qaybsanay haddii ilaahdidnayo sira meesha aan kaga waxanay baanu ku soonay annaga kula harnay qaaraanna naguma soo gelinin qayban nagu leeyihiinna lama arko dadka la sheegahayaanna kiraas bay heleen oo meeshaa ka qaateen qaarkood qaarna kiraastoodii waa iyagaa beeberiyey qaarna dadka qadan bay ku darmadeen oo dadka kiraasta ma gaarin inta qadayna la- bay la qatan yihiin marka waxa weeye midna ma jiro wax caddayna oo ma jirto inaan qaaraan ahaan iskugu raacnay oo ku sidaasoo looga dhexeeyo ma jirto waayahay ee sul waayahay suldaane ee waxaad leedahay innaga ayaa xaq wala kursigan oo cidna lama lahan ee inkastoo beelaha waqooyiga galgaduud qaabka ay wax uga qaybsadaan la wada og yahay haddana ee wax ahaan afar beel ayuu kursigan ka dhexeeyey waxaa la leeyahay horey ayaa laidinkugu xugmiyey kursigan lahaanshihiisa dhowr jir ayaad xilkan ee kursigaad ku fadhiisateen hadda beelihii idinla lahaa way soo rogaal celiyeen inay wax idinla qaybsan ayay diyaar u yihiin idinku marka sideed u leedihiin innaga ayaa leh oo xaq u leh kursigan cid nala lehna ma jirta beelihii kale xaggee iyagu u dirteen beelahaas waa kuu sheegay mudane waa kuu sheegay beelahaas qaar kiraas bay qaateen qaarna kiraas ma ahayn degmo lagu qaybsaday ma ahayn ee qaab qabiil baa lagu qaybsaday oo dhammaan inta beeshaasiga ay degto afar iyo tobanka silay lahayd afar iyo tobankii kisina afar iyo toban qabiil baa ka- la kala siiyey qabiilo badanna waa qabeen dadka aad sheegaysid qayb ka mid ahna way qaadatay kursiga kur- ee qa- qaar kiraas bay qaadatay marka kursiga haddii ilaahadin hayo midkii kursi qaatay kursigiisii haysta iyo midkii iska beegeliyey iyo ninkii qaday mid walba maalin baa lagu kala tegay kursigaan annaga xadhiga cid nalalihina ma jirto qaaraan ahaanna nin nagu- nagala dhexeeya iyo nin nagula yimina ma jiro wax qaaraan la yidhahdo nagu sugalayo ma jiro suldaan axmed oo u warramaya cumar lakiman ayuu kaasi ahaa waa hagaaga dhegeystayaal barnaamijkii xulashada daljirood idinka imaanaya kismaayo ayaan weli bartanka uga jirnaa magaalada garowe waxa ay horumar ka samaysay kobaca dhaqaalaha iyo wax soo saarka la xidhiidha shirkadaha iyo warshadaha maantayna ah shirkadda hilaac ayaa bixisay abaalmarino kala duwan waa kan cabdika waa kan wariye cabdixakiin xuseen xasan oo warbixintan ka soo jeedinaya stuudiyaha daljir ee magaalada garowe
xabladda abaalmarinta dadkii ku guulaystay kaarka shirkadda hilaaca ee ooma ilays ayaa maanta lagu qabtay magaalada garowe waxaana ay guulaystayaashu isugu jireen labada magaalo ee qardho iyo magaalada garowe macaamiisha ayaana la guddoonsiiyey qof walba waxa uu ku guulaystay waxaana ugu weynaa ee shirkaddu ay bixinaysay ayaa ahaa khasaaladda dharka lagu dhaqo dharka dumarka ay xirtaan iyo dahab nooca qaaliga ah xabladda abaalmarinta lagu bixinayay ayaa waxaa ka qayb galay duqa garowe xasan maxamed ciise goodir agaasimaha guud ee wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha puntland iyo martisharaf kale ugu horreyntii waxaa madasha gabay ka tiriyey abwaan cawdgale oo ka mid ah awaanada puntland sida weyn looga yaqaan ilaahow adduunkiyo agaakhir maamulay axad kula wadaaga ma jiro amarka weynowe abuuraha makhluuqaadkiiyo ababshahoodiye adiga arsaqda ugu qoray urka hooyaday ajashana adow qariyey iyo ofsi iyo mawde udgoonaha adaa soo diriyo aaminow nebiye axsankaaga anigoon rabbow erey ku koobaynin alxamdaan rabbow ku ceshiyo ebe mahad weyne
duqa caasimada garowe xasan maxamed ciise goodir oo hadal ka jeediyay xafladda waxa uu sheegay inay soo dhoweynayaan ciddii ganacsiga wax weyn ku soo kordhinaysa ayna la shaqaynayaan cid kasta oo gudaha wax ka soo saaraysa waxa weeye waanu dhiirigelinaynaa shirkadda ilaysna waa ka mid weeye haddee intaynu maaragtay warshado dibadda ah wax oola gadan lahayn waxaan soo jeedinayaa oo haddii ragga uma badne gabdhaha u badane cid alla ciddii imaqlaysa waxaad u hiilisay dalkaaga markii aad wax isaga kasoo baxagadatid laakiin haddii aadan kala aqoon labadooda ama aad tixgelisay wixii dibadda laga keeno adigaa isdulmeeya wey sidaa wey waxaan mar labaad iyo mar saddexaad u mahad celinayaa shirkadda ilays fikirkan caafimaadka qaba oo haddii anigu maaragtay macaamiishaan ka mid noqonaya haddii saas ayo maaragtay madaxa suuqgeynta shirkadda hillaa oo soo saarta saabuunta ilays maxamed maxamuud kuluc oo hadlay ayaa sheegay inay shirkaddu gaartay in ay macaamiisheeda wax ku soo celiso ayna meelo badan oo dalka ah ka fuliyeen barnaamijkan abaalmarinta ah xafladdan oo aanu ku abaalmarinayno gacan celin ugu samaynayno macaamiisha shirkadda ilays ee gadata oomada hillaac oon u samayno abaalcelin taasoon ugu talagalnay si nasiiba oo dadka nasiibkooda ay tijaabinayaan waxaanu hore ugu soo abaal marinay oonu gacan celin u siinay reer boosaaso xaflad wiigan wiig gudihii toddoba cisho meelaha ka hor waxaanu xaflad ku qabanay magaalada boosaaso waanu dad badan oo reer boosaaso ahoo kastamarkii shirkadda ah ay ku guul oo ku guulaystay qalab kala duwan oo khasaaladeeyo dahab iyo sidad dumar oo qaaliya isugu jira aanu ku abaal marinay maantana waxa weeyaan garowe iyo qardho oo isku jira dadkii ugu horreeye ka helay ma aha markii ugu dambeysay ma noqonayso waa dadkii ugu horreeyey ee lagu daafurayo wax helay weeyaan waana noo socon doontaa barnaamijkani waa soconayaa sanadka inta ka hadhayna waa soconayaa insha allahu sanadka dambe o dhanna waa inoo socon doonaa haddii aan idin yar faahfaahiyo waxaa la helayaa wuxuu yahay ama oomada sida looga dhex helayo kaarka aan imanka gacanta ku hayo ayaa ku jira kiiska oomada hilaacda kaarka ayaa ku jira kiiska oomada hilaacda oo dadkii hore u guulaystay way arkeen kuwa dambe guulaysan doona insha allah waxaan u sheegayaa kiis kasta oomada hilaacda markaad gadato waxaad ka baaraysaa adigoo waad hubinaysaa inuu ku jiro kaarkaasi haddii aad ku guulaysato kaarka waxaad soo wacaysaa lambarada ku qoran ama waxaad imanaysaa xarunta shirkadda ee kugu dhow halkaad joogto puntland oo dhan garoowe qardho boosaaso gaalkacyo meel kastoo ee puntland halkii aad ka joogto waxaad soo wacaysaa lambarada ku qoran ama xarunta ay shirkadda gobolkaa ku leedahay ayaad tegaysaa si aada u hesho abaalmarinta aad ku guulaysatay taasi waa taa waxa weeyaan barnaamijkana mid cusub maaha kal hore ayaanu mar boosaaso ku qabanay annagoo eegeyna balse aanu madaxa hillaaca puntland muuse cali oo isna kulanka ka hadlay waxa uu bulshada soomaaliyeed ugu baaqay inay ka horumariyaan waxa dalka ka soo baxa badeecada laga keeno dalka dibaddiisa ayna gataan badeecada waddanka ka soo baxda si dalku horumar u gaaro isagoo dowladda iyo ganacsatada ugu baaqay inay la yimaadaan warshado si shaqo abuur looga helo
dalkani wuxuu u baahan yahay waa dal dihin oo wax waliba ay ka buuxaan waa dal hodana oo dihin oo wax waliba yaalin wey laakiin muxuu u baahan yahay in loo fakiro oo waxa ku jira lala soo baxo intaas loo baahan yahay oo khayraadka dalka ku jira dadku inay la soo baxaan baa loo baahan yahay waayo waxa weeyaan idinku gebigeena waxaynu ku tirsanahay dhammaanteen waxaynu ku tirsanahay ummadda soomaaliyeed oo dhan marka la isku daro wax debed laga keeno irbadaa ugu yaroo irbad lama sameeyo irbad ilaa gaari ilaa wax kasii weyn waxay inooga yimaadaan debed waxaa la odhan karaa ganacsigeena oo dhan boqol kiiba boqol wuxuu ku xidhan yahay inuu inooga yimaado debedda inuu inooga yimaado marka waxaynu u baahannahay in la fakiro oo la iskaashado oo ganacsatada dawladda iyo dadweynuhu saddexdeenuba inaynu iskaashano oo markaa dalka aynu wax kala soo baxno agaasimaha guud ee wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha puntland salaad aadan maxamed oo xafladda soo xiray waxa uu sheegay inay dowladda puntland soo dhoweynayso ganacsiga warshadaha ayna canshuur dhaaf u samayn doonto waa sida uu hadalka u dhigaya waa habboon tahay in la kaafiyo waddanka guud ahaan puntland si looga baaqdo biyaha aynu dibadda ka keensanno annaga ka dowlad ahaan waxaan dhiirigelinaynaa wax soo saarka waddanka waxaan ka khafiifin doonaa insha allahu tacaala tariifa cashuuraadka ayaan ka khafiifin doonaa runtii waana samaynay oo shirkaddan haddeer horteena awecelinta ku samaynaysa waa u samaynay shirkado badanna waa u samaynay ugu dambayntiina mid ka mid a dadkii ku guulaystay abaalmarinta shirkadda hillaac ayaa halkaasi ka hadlay waxaana ka mid ahaa hadalkiisii sida tan maal waxay tidhaahdaa war indhaadaama waad aragtaan waxa meesha ka socda waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed ha ka faa'iidaysan dalkooda soomaalidu waxay tidhaahdaa waxa weeye nin geeli si joorgeelka lama maalo waxaan umaadnaqayaa shirkadda ilays ee oomada hilaac waxa weeye dhammaan waxaan leeyahay waa mahadsantihiin kasoo qaybgalayaasha waxa weeye soomaalidu waxay tidhahdaa xagyalaha xoolama dhaqaan haddee waxaanu leenahay shirkadaha kale waddanka jirana waxa weeye wixiina aad wax wax laydinka iibsada wax kusoo celitaan baa wax lagu leeyahay waa waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi taala wabarakaatu cabdixakiin xuseen xasan raadiw daljir garawe dhulkeena dabeecadiisa micnaa daad ku dhex qado labada webi ee dureera dalagaci dhow wanaagsan abuurka ku daadi weeyo khayraad guud ahaan barnaamijkii xulashada daljir oo maanta ay idiin sahashay shirkadda isgaarsiinta ee golis intaas ayaan ku soo koobayaa barnaamijku waxau idinka imaanayay magaalada kismaayo waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed cabdulaahi cali kooshin dhammaantayoo isku duban waxaan idin leenahay amaana allah
dayarteena eegto siday diistuugu taallo labadu isticbooli waayo dunidu waynagu la yaabtay dunidu waynagu